mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inay joojiyeen howlihii idaacadda b b c ee somalilan waxaanay ku eedeeyeen qaybta af soomaaliga ee b b c inay lumisay dhexdhexaadnimadii iyo weliba eeda kale warbixintan waxaa inoo haysa sagaal mustafa xasan nuur
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan cali koore ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba la hakiyey shaqadii idaacadda laanta afka soomaaliga b b c ay ka qaban jirtay gudaha somalilan waa kan wasiir koore oo faahfaahinaya waxyaabaha ay u cuskadeen shaqo joojinta b b c shirkadda wararka ee b b c da markii aanu wax badan wada hadalnay ummadda reer somalilan qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uuna soo gaadhsiiyey fariin ah inay magicii ummadda reer somalilan meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay-adda b b c da laanta afka soomaaliga markay magacii ummadda reer somalilan hoos u dhigtay markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyawga af soomaaliga ku hadla markii ay ka hor timid qarannimadii jamhuuriyadda somalilan laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay siddeed iyo tobanka bishii toddobaad sagaal iyo tobanka bishii toddobaad saddex iyo labaatan waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay b b cdu somalilan u haysay in la hakiyo ama la joojiyo sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
wagaaga dhegaystayaal waxaan naga xusuusinayn aanu isku dayna inaan khadka telefoonka ku helno tifatiraha b b c laanteeda af soomaaliga muxiidiin axmed rooble balse aanayno suurtogelin inaannu khadkaasi telefoonka ku helno marka ugu horreysa ee ka jawaabaana waanu idiin soo gudbin doonaa